majalada foreign policy ayaa warbixinay qorti ku sheegtay in ruushka uu markii hore qorsheeyey in ukraine ku qabsado ololo militari oo saddex maalmood soconaya balse in ka badan saddex sano kadib qorshahaasi ayaa weli uu muuqda riyo aan rumoobin iyadoo dagaalku uu sii daba dheeraaday caqabado cusubna ay hortaagan yihiin ruushku inuu guulla taabo karo ka gaaro dagaalka majalladan oo daawacday maqaal uu qoray cilmi baare lagu magacaabo fabian hofman ayaa sheegtay in dalalka yurub ee xubnaha ka aneeto ay si deg dega ugu howlan yihiin dib u habeyn xooggan iyagoo ka cabsi qaba in ruushka uu weerar ku qaado mid ka mid a waddamada xulafada kuwa isbahaysiganeeto sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka soo jeeda dalka denmark suurtagalnimada weerar noocaasi ah ayaa la filan karaa muddo kooban gudaheed xitaa lix bilood un kadib marka uu dagaalka ukraine dhammaado taasoo sare u qaaday feejignaanta iyo diyaargarowga militari ee yurub inkastoo ay adag tahay in laiswaafajiyo laba sabir oo kala duwan oo laga bixinayo ruushka kuwaasi oo kalea mid sheegaya in ruushka uu ku guuldaraystay inuu gaaro yoolkiisii ukraine iyo mid kale oo tilmaamaya inuu khatar weyn ku yahay jiritaanka neeto ayaa haddana fahamka isbarbardhigani waxaa ku jira xaqiiqda ah in haddii dagaal toos ah uu dhex maro neeto iyo ruushka ujeeddada moscow aysan ahaan doonin qabsashada dhul ballaaran balse ay noqon doonto burburinta nidaamyada iyo awoodda isbahaysiga neeto kremlinka ayaana aaminsan inuu awoodda neeto ku kala dhantaali karo inuu cadaadisyo militari iyo mid siyaasadeed uu saaro waddamada xilfiga ku ah iyadoo aan la qaadin dagaal toos ah ama la qabsan caasimadaha waaweyn ee yurub sida berliin si ka duwan hadalhaynta dagaal ee ay faafinayaan warbaahinta ruushka qoraaga maqaalkani waxauu xusay in madaxda siyaasadeed iyo kuwa militari ee moscow ay si dhab ah u fahamsan yihiin in ruushka uu ku guuldaraysan karo dagaal militari oo toos ah uu la galo neeto xitaa haddii maraykanku aanu si toosa u faragelin sidaasi darteed halkii uu geli lahaa dagaal ballaaran ruushku waxa uu diladda saari doonaa inuu wiiqo midnimada iyo go-aanka isbahaysiga isagoo isku dayaya inuu jebiyo rabitaanka neeto sida uu aaminsan yahay qoraaga maqaalkan lagu daabacay majalladan haddii ruushka uu weerar ku qaado neeto ujeeddadiisu ma ahaan doonto burburinta awoodda guud ee isbahaysiga ee dhinaca dagaalka balse wuxuu diiradda saari doonaa olole militari oo kooban oo aad u xoogan kaasoo si gaara loogu talagalay in lagu kala jebiyo midnimada iyo wadajirka siyaasadeed ee neeto qorshahan ayaa ka turjumaya istaraatiijiyad ku dhisan in khilaaf iyo kalsooni daro lagu dhex abuuro xubnaha isbahaysiga qorshaha ruushka ee weerarka suurtagalka ayay falanqeeyaashu ku taxliiliyeen in uu ka bilaabmi karo qaadida dullaan xadidan oo lagu beegsanayo dalalka uu ruushku u arko inay difaac yihiin sida mid ka mid a waddamada baltiga taas ayaana keeni karta iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu soo cesto dhulka la qabsaday wuxuuna sababi doonaa dagaal ballaaran oo xitaa gaari kara adeegsiga hubka nucleerka inkastoo madaxda ruushka aysan filayn in dhammaan dalalka neeto ay isdhiibaan haddana waxay rumaysan yihiin in maraykanka iyo xulafadiisa waaweyn ee yurubta galbeed laga yaabo inay ka labalabeeyaan difaaca xubnaha kale haddii weerar dhab ah uu gaaro dhulkooda sida ay sheegtay majalladu haddii neeto ay ku timaado halgan ama daahis difaac marka xubin la weeraro waxay taasi la micno tahay burburka dhabta ah ee isbahaysiga waana yoolka uu hiigsanayo kremlinka ah inuu gaaro laakiin dhaqdhaqaaqa ruushku wuxuu u baahan yahay ciidamo weerar deg dega ay qaadi karo kuwaasi oo awood u leh inay gaaraan xuduudaha neeto sidoo kale wuxuu u baahan yahay ciidamo ka dambeeya kuwaasi oo ku filan inay gumaystaan qayb yar oo istaraatiijiyadeed oo muhiim ah oo ka mid ah dhulka neeto kadibna ciidamada gurguura ee caadiga ah si ay u qabtaan dhulka warbixinno sirdoon oo dhowaan soo baxay ayaa sheegaya in ruushka uu ku guulaystay askaraynta rag ku filan kuwaasi oon loogu talagelin in lagu daboolo khasaaraha ka soo gara dagaalka oo keliya balse qaybka ballaarinta quwaddiisa waxayna saraakiisha reer galbeed ku sheegeen in ruushka uu soo saaro qalab iyo rasaas badan oo ay ku jiraan taangiyada casriga ah iyo madaafiicda kuwaasi oo ka badan kuwa loo dirayo jiidaha dagaalka qoraagu waxa uu xusay in ruushka uu haysto nucleerka xogan iyada oo keydkiisa lagu qiyaasay ku dhowaad laba kun oo madaxyo dagaal oo aan istaraatiiji ahayn marka lagu daro hubka caadiga ah kaasoo ay ku jiraan wax-soo saarka sanadlaha ah ee ku dhowaad kun laba boqol oo gantaalada loogu talagalay weerarada dhulka ah afar boqol oo ah gantaalada balaastikada ridada gaaban iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo in ka badan lix kun oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ridada dheer oo uu soo saaro sanad walba ruushka ayaana doonaya inuu intaasi ka kordhiyo wax-soo saarkiisa inkastoo falanqeeyayaashu ay sheegayaan inaysan macquul ahayn weeraro dhulka ah uu ruushku ku qaado neeto ayuu haddana dhanka kale qoraaga cilmi baaraha ah ee maqaalkan qalinka u qaatay sheegay in yurub ay waajib ku tahay inay u diyaargaroodo dagaal ay u badan tahay in ruushka uu qorshaynayo kaasoo laga yaabo inuu aad uga duwanaado kan daba dheeraaday ee hadda ka socda ukraine habka ugu wanaagsan ee looga hortegi karo xamlo gaaban oo aad u sarraysa oo uu ruushku soo qaado waa in laga hortago weerar kasta oo ka yimaada dhanka xadka tani waxay u baahan tahay difaac hore oo lagu kalsoonaan karo kaasoo neeto uu weli ka maqan yahay awood u yeelashada difaaca hore waxay la micno tahay in ciidamo iyo qalab badan loo wareejiyo jidda hore si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaana dhankiisa diiradda saaraya meelo kale waxayna u badan tahay inuu awooddiisa dagaalka kala baxo yurub qoraagu waxauu hadalkiisa ku soo koobay inay ka fiirsi la-aan tahay inaan loo diyaargaroobin dagaal si la mid ah in marka horeba laga hortago inuusan dhicin waayo haddii mooskow iska hor keento neeto waxay ka faa'iidaysan doontaa meelaha ay ku liidato